alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay kitaabu zakaa weliba zakaatu lmaashiya xoolaha saddexda meersiya ee dadku ay dhaqdaan lo-da iyo geel iyo adhiga sekadooda fasalka aynu ku dhex jirnay waxa uu ku saabsanaa fi bayaani kayfiyati اlikhraaj sekada sida loo bixinayo iyo qaabka markaa loo gudayo wuxuu ishaaray ama uu tilmaamay musanifku raximah اllahu tacaala xooluhu inay yihiin ajnaas saddex jinsi weeyi geelu waa jinsi lo-duna waa jinsi adhiguna waa jinsi saddexdaa jinsi mid waliba wuxuu leeyahay noociye ayuu leeyahay geelu noociyuu leeyahay lo-duna noociyay leedahay adhiguna noocye ayuu leeyahay oo adhigu waxaa u qeybsamaa laba nooca ido iyo riyo markaa wuxuu sheegay qofka sekada lagu leeyahay adhigiisu hadduu nooc qura yahay tusaalahaan waa ido qura ama waa riyo qura in wixii ku waajibay laga qaadayo inuu neef adhigaa ka mida uun laga qaadayo hadduu isagu bixiyana uu ku bixinayo waxa kale oo markaa bannaan isaga oo adhigu nooc qura oo wada idaa inuu riyo sekada kaga bixiyo isagoo wada riyaana inuu ida kaga bixiyaa way bannaan tahay waxaase shardiga neefka uu ku bixinayaa nooca uu adhigu yahay neefka ka mid ee sekada lagu bixin lahaa inuu xagga qiimaha kala mid yahay bishardi ricaayati lqiimati buuli adhigu hadduu laba nooc yahay ida yariyow yahay tusaalahaan maxaa la yeelaya wuxu uhi qowlka muctamadkii waxa weeye labada nooc ka uu doono ayuu sekada ku bixinaya laakiin muqasitan calayhima bilqiimati isagoo markaa labada nooc xagga qiimaha uga qaybinaya markaa tusaalu keeno wuxuu yidhi haddii adhigu yahay soddon riyaad iyo toban ida ah markaa waa afar rubuc ayuu ka kooban yahay afar marka loo qaybiyo saddex ayaa riyaa meelina waa ido wuxuu bixin karaa neef riyaa ama neef ida ah markaa si qiimihii loo soo saaro waxaa la qiimeynayaa neef riyaha ka mid ah iyo neef idaha ka mida oo sekagal ah labadaasaa la qiimeynaya mid walba markaa qiimihiisa inta adhiga uu ka soo jeedaa uu yahay ayaa qiimihiisa laga qaadanaya neefka riyaha maadaama saddex meelood oo meele ay riyo tahay qiimihiisa saddex meelood oo meel baa la qaadanaya neefka idahana maadaama afar meelood oo meele ay tahay ido qiimihiisa afar meelood oo meel baa laga soo qaadaya saddexdaa meelood ee laga soo qaaday qiimihii neefka riyaha iyo meeshaa laga soo qaaday qiimaha neefka idaaha baa la isku daraya neef markaa qiimaha jari karaa oo idaa ama riyaa ayaa sekadii lagu bixinaya waxaynu markaa maraynay masalada ku saabsan alkhulta oo a isku jirka xooluhu ay isku jiraan iyo saameynta masaladaasi ay sekada ku leedahay waxaynu sheegnay khulطadu laba nooc inay tahay khulطatu acyaan iyo khulطatu awsaaf khulطatu acyaan waxaa looga jeedaa xoolihii waa la wada leeyahay ciddaa wadale uma qeybsana xoolo ay qeybsadeen ma aha neefkii lasoo qabta way wada leeyihin way wada dhaxleen ma lacag intay isku darsadeen bay soo iibsadeen ama waa loo wada hibeeyey ama sadaqad baa loo wada siiyey khulطatu acyaan baa taa la idhaahdaa xoolahaas waxay ka dhigayiin xoolo qof quri uu leeyahay haddii labada qof ama ka badan ee wada lihi ay yihiin dadkii sekadu ku waajibtay oo ay yihiin dad markaa muslimiin ah oo xor ah oo addooma aan ahayn xoolaha sekada waa laga bixinayaa sida ay yihiin baana isugu sakoobayaan markaa taas uu sheego wuxu uhi walow ishtaraka haddii ay shuraako ku yihiin ahlu zakaati dadkii zakadu ay ku waajibto sifaadkii zakadu ay ugu waajibaysay lahaa fii maashiyatin xoolo zakayaa way sakaynayaan ka rajulin ka zakaati rajulin waaxidin nin quri siduu xoolihiisa u sakeeyey ayuunba u sakeynaya wax laysu celinayaa ma jirto waayo xooluhu ma qaybsana neefkaa markaa ay sakada ku bixiyeenna wuu ka wada go-ayaa un oo mid neef uu leeyahay in la bixiyo wax loo celiyaa ma jiro halkan suurada labaad ama qeybta labaad oo ah waxa weeyaan khulطaة اlawsaaf xooli waa la kala leeyi laakiin way isku jiraanuun isku jirkaasi markaa culays xagga kharashka iyo hawsha ah ayuu labadii qof ka ridayaa ee labadaa xoole la isku daray lahaa tusaale halkii laba qof ay kala raaci lahaayeen hal qof baa u raacaya wakadalika shaqooyin badan oo mid walba xoolihiisu ay gooni ugu baahnaayeen hal mid ayuunbaa qabanaya ama hal mar ayuunbaa shaqadaa la qabanaya markaa taasina waxay waajibinaysaa in xoolahaasi ay isku sakoobaan wuxu uhi wakada sidaas oo kale weeyaan xukunku low khalataa haddii ay xoolihii isku darsadaan mujaawaratan khulطata mujaawaratin isku darsi xagga jaarnimada ah oo xoolihii waa u kala soocan yihin waa u kala qeybsan yihiin oo nin waliba intiisa waa yaqaanaa waa soocan karaa hadday doona way u kala suntan yihiin oo neef kii dhintaa mid buu ka dhintay kii dhashaana mid buu u dhashay laakiin xoolihii way isku jiraanuun markaa xukunku saasunbuu noqonayaa buu yihi oo sidii xoolo qof quri uu leeyahay ayaa iyagana loo sakeynayaa waxaana u daliila axaadiida xadiidkana waynu sheegnay oo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu sheegay xoolo isku jira inaan la kala sooc ahayn kuwo kala maqanna inaan la isku dar ahayn iyadoo sekada laga cararayo amaa kaana min khaliiطayni fainamaa yataraajacaani baynahumaa bisawiya labada xoolayo la isku darsaday neef ka mid unbaa sekada lagu bixinaya hadday doonaana dabadday ka keeni karaan intay lacag isku daraan bay soo iibin karaan marka neef haddii lagu bixiyo kii lahaa ayaa ka kale qeybtii sekada kaga soo hagaagaysay qiim ahaan ugu celinaya laakiin shuruud bay leedahay khulطaة اmujaawara ama khulطaة اlawsaaf shuruud bay leedahay wuxu uhi bisharطi an laa tatamayaza waxaa shardiga inaanay ku kala duwanaan fi lmashraci meesha ay ka cabto iyo walmasraxi meesha ay u daaq tagto iyo wlmuraaxi xerada ay u hoyato iyo mawdica alxalabi iyo meesha lagu liso wakada raaci raacigiina waa sidaas oo kale kii raacaya waa inaanay ku kala socnaan oo waa in ciduun ay wada raacdo qof qura ha noqdo ama ha ka badnaadaan rucaadiye walfaxluna waa sidaas oo kale neefka qoodhaana waa inay wadaagaan oo neef quri ha noqdo neefka qoodhaa laba awr oo baarqabi geela ku jiraan ama laba sumal idaha ku jiraan ama laba orgiriyaha ku jiraan ama ka badanba waa inaanay markaa u kala soocnayn oo dhammaantoodba dhadigoo dhan uu ka dhaxeeyo haddii markaa ay khilaaf iskhilaafsan yihin oo laba nooc ay kale yihiin iyadu way ka duwan tahay hadduu mid ida uu leeya midna riya unuu leeyahay markaa faxliga waa ku kala duwanaan karaan oo shardigaa ah waxa weeyaan alishtiraak cadamu الtamayus fi lfaxl inay wadaagaan neefka qoodha oo aanay ku kala soocnayn meesha uu ka baxaya waxaa arrintani shardi tahay uun ida taxada nawcu hadii ay arigu tusaalahaan uu yahay nooc qura inuu yahay markaasay shardi tahay waxaa markaa la isweydiin karaa maxaa u daliila khulطada ama isku jirka xooluhu inay isku sakoobaan keenaysa in shuruudan loo dhiga maxaa u daliila xadiid baa jira daara qudni wariyey fi sunayr min xadiidi sacd bn abi waqaas oo odhanaya wlkhaliطaani ma jtamacaa fi lfaxli wاlxawdi wاlraaci macnaa waa kamaali rajuli waaxidi labada xoolayo way isku jiraa mar hadday wadaagaan neefka qoodha ah iyo darka ay ka cabaan iyo cidda raacda waa xoolo qura ayay ka dhigan yihin marka xadiidkaa dacfi baa ku sugan ibnulhayica sanadkiisa ku jira wakadalika alwaliid ibnu muslim oo mudalisa tadliisa taswiya isaguna aan tasriixin sanadka oo dhan bisamaac aan maqal aan ku ku caddayn ayaa sanadkiisa ku jira marka waa xadiid daciif laakiin dhinac kale ayaa laga eegay oo xoolaha isku jira haddaanay arrimahan wadaagin ma noqonayaan kamaali rajuli lwaaxid sida xoolo qof qur uu leeyahay oo kale noqon maayaan xoolo markaa khulda ay dhex martay khuldadaa uu rasuulku sheegu uhi wamaa kaana min khaliiqayn inamaa yataraajacaani baynahumaa bisawiyatina noqon maayaan marka sifaadkaa la helo ayay xoolu noqon karaan xoolo markaa isku jira oo isku sakooba laa niyatu lkhulati isku darsiga in la niyoodaa oo loo qasdiyaa shardi ma aha fila sax waayo isku jirku inuu saameeyo sekada waxaa sabab ah khifatulmu'na in isku jirka xooluhu ay isku jiraan xoolaha la kala leeyahay ay kharashkii yaraynayso ayaa sabab u noqotay iyo hawshiina yaraynaysaa sabab u noqotay in waxa weeyaan ay isku sakoobaan oo arrin isku jirkoodu sekadii saameyn ku yeesho arrinta noocaasina waa amrun xaasilu nawa aw lam yan isku jirka ha niyoodo ama yaanu niyoon kolleyba isku jirkaa xoolahaas ay isku jiraan hawl iyo kharash way yaraynayaan muqaabil osa wuxuu leeyahay maya waa shardi in la niyeystaa waayo isku jirka xooluhu ay isku jiraan sekada qadarkeedii bay bedeleysaa oo marna xoolaha sekay ku kordhinaysaa marna seka ayay ka dhimaysaa arrintan markaa sekaduna waa arrin cibaado ah marka in loo qasdiyaa waa laga maarmaan dafcan lidararihi fi ziyaadati wadarara wadarari اlfuqaraai fi nuqsaan marka ay isku jirku uu seko siyaadinayo si dadkii xoolaha lahaa dhibaatada looga difaaco waxaanay u qasdin markaa aan lagu culaysin haddii isku jirku uu sekadii yaraynayana si arrinta noocaasiyo dhibkeeda looga difaaco dadka fuqarada ah iyo masaakiinta markaa qaadanaya waxaa kaloo shardi oo aanu sheegin dawaamu lkhulati sanatan in kaana almaalu xawliyan xoolaha isku jira haddii in xoolo sanad loo tiriyo sanad seko waxaa shardiga sanad dhamaystira inay isku jiraan ayaa shardi ah waxaa kaloo shardiga kownu majmuuci ilmaaleyni nisaaban fa akar labada xoolayo marka la ysku daro walow midkoodba yaanu goonidiisa nisaab u noqone isku jirkoodu waa inuu nisaab iyo sakagoys yahay kownulmaaleyni min jinsi waaxidin baa shardiga labada xoolayo oo la ysku darsaday waa inay isku jinsi yihiin waa inay ari wada yihiin ama geel wada yihiin ama lo wada yihiin oo hadday isku darsadaan geel iyo lo isku sakoobi maayaan ama ay isku darsadaan lo iyo ari inay jinsi qura yihiin ayaa shardi ah wal adharu buu ihi qowlka adharkaahi wa taahiiru khulطati thamari midhaha isku darsigoodu inuu saameyn sekada ku leeyahay iyo wa zarci zarca isku darsigiisa iyo wanaqd lacagtii isku darsadkeedu iyo wa cardi tijaarati xoolihii laga ganacsanaya isku darsadkoodu bishardi an laa yatamayaza waxaa shardiga inaanu kala duwanaan annaatuuru naatuurku waa xaafidu nakli washajar waa ka geedka timirta iyo geedaha markaa midho ay ka baxaan ilaaliya waa inaanu kala duwanaan mid ha noqdo ama ha badnaadee waa inuu ka dhexeeyo labada qof ee markaa beerta wada leh ama midhaha wada leh waljariinuna waa inaanu kala duwanaan halka timirta la dhigee lagu qalajiya waa inaanay kala duwanaan wadukaanuna waa inaanu kala duwanaan xaanuutna wala dukaan olala meesha lagu iibinaya walxaarisu ka ilaaliyahayna waa inaanu kala duwanaan wamakaanu lxifdi meesha lagu ilaaliy waa inaanu kala duwanaan iyo wanaxwuhumaa sifaadkaa la sheegay wixii shabahaana waa inaanay ku kala duwanaan midhaha iyo zaracu waa inaanay ku kala duwanaan sida biyaha ay ka cabaan iyo ka qodaya iyo ka ka shaqaynaya iyo ka timirtu markay bislaato jaraya miisaanka iyo ka miisaamaya iyo ka miisaya iyo ka xamaalaya iyo waxa weeyaan waxaasoo dhan almuaalib ilathmaan ka ciddii iibsatay ee markaa amaahatay lacagtii ka baadi doonaya ee ka raadinaya waxaasoo dhan waa inay wadaagaan markaa masalada ku saabsan in khuldada iyo isku jirku ay sekada midhaha iyo raashinka iyo lacagta iyo alaabta ganacsiga iyo inay saameyn ku leedo ay isku sakoobayaan mar hadday isku jiraan shuruudaana la helo alimaamu shaafici raximah llahu tacaala ayaa sidaasi ku tegey laakiin ahlucilmiga badankoodu way khilaafsan yihin waxay alkhulطaةu laa tuahiru fii gayri اlmaashiya isku jirku wuxuu saameeyaa un sekada xoolaha geel iyo lo-da iyo ariga laakiin maalka kale iyo xoolaha kale seka ay ka baxdo ma saameeyo waana qowl shaafici ile waa ka yihi wal adharu eh muqaabilu adharku wuxuu leeyahay isku jirku wuxuu saameeyay isku darsigu sekada xoolaha un laakiin sekada maalka kale ee seka ay ku waajibto wax saameyna kuma laha sidaasi ayuu leeyahay waxaanu markaa ku sababeynayaa muqaabilu adharku oo qowlka culimada badankoodu ay ku tegeenna ah wuxuu leeyahay xoolaha nool isku darsadkooda waxaa wuxuu saameyn sekada ugu yeeshay lianna fiiha awqaas waqsi bay leedahay oo amaa beyna alfardayn inta labada farood udhexaysa laysu cafiyey tusaalahaan adhiga farta markuu gaadhay seka ku waajibta hal neef baa ku waajibayay ilaa uu boqol iyo koob iyo labaatan ka gaadhay waa halkaa neefo markaa afartan iyo boqol iyo koob iyo labaatan tirada udhaxaysa oo sideetan ahi waa waqs waana macfuun can waa mid laysu cafiyey weeye laakiin markaa khulطadii nafci bay yeelanaysaa oo mar waxay anfacaysaa qofkii xoolaha lahaa oo dee seka kaga yaraanaysa hadduu arigiisu afartan yahay tusaalahaan oo ka kalena afartan uu leeyahay oo ay isku darsadaan labadaa afartan halkuu mid waliba neef ka bixin lahaa oo laba neef ay bixin lahaayeen hal neef baa arigooda ka wada baxaya markaa isku darsadkii nafci buu yeeshay marna xoolu inay isku jiraan waxay nafci iyo waxtar u yeelanaysaa dadka sekada la siinayo oo hadduu kani labaatan leeyahay kana labaatan ariga uu leeyahay oo aanay isku darsan midna wax seka laguma laha halkaa waxaa ku qadaya markaa xoolaha seka aan ka helahayn dadkii sekada siiya la yidhi laakiin hadday isku darsadaan way isku sakoobayaan taasina waxay faa'iido u noqonaysaa dadkii sekada siiya la yidhi laakiin mucasharaadka waxyaabaha cushriga laga bixiyo sida midhaha iyo raashinka iyo lacagta iyo curudu tijaara iyo cushri laga bixiyo ama nisful cushri laga bixiyo ama rabcul cushri laga bixiyo kuwaas iyagu waqsi ma leh mar hadday xoolahaasi gaadhaan qadarkii ay ku sakoobayeen inta yar iyo inta badanba seka waa lagu leeyahy oo tusaale ahaan dahabkii haddaynu tusaale ka dhigno markuu shan iyo siddeetan garaam gaadho ayaa seke lagu leeyahy soo maha cishruuna diinaaran markuu gaadhaa seke lagu leeyahy haddii uu noqdo koob iyo labaatan diinaar halkaa diinaar sekuu soo kordhinaya wax waqsi la idhaayo wax laysu cafiyey ma laha fidadii saasoo kale laba boqol oo dirham markay gaadhay isaga ku waajibaysa laba boqol iyo laba hadday noqoto labadaa sekay soo kordhinaya marka wax waqsiya ma laha lacagti waa sidaasoo kale weeye marka waxay leeyihin haddaynu dhaahno isku jirka xoolahani xoolahan mucasharaadka la idhaahdaa cushri iyo ama wax ka yar ama cushri ama nisful cushri ama rubul cushri uu ka baxa haddaynu dhaahno isku jirkoodu sekada saameyn buu ku yeelanaya arrinta noocaasi ahi dhib barax tiran bay ku noqonaysaa dadka xoolaha leh oo marnaba iyaga waxba u tari mayso oo mar walba waxa weeyaan inay seke kusoo kordhisa mooyaane wax ay ka ridaysaa haba yaraatee ma jiro oo hadduu ninkani haysto tusaale ahaan toban diinaar ninkanna uu haysto toban diinaar oo isku daraan oo lahaa way isku sakoobayaan dee seke aan marka hore ku waajibteen baa isku darkaas uu kusoo kordhiyey wax haba yaraatee kaga dhinma ama kaga dhacaana ma jiro waayo waqsi baana iyadoo aanay lahayn de waxaana la rabay labada dhinacba in la eego dhinaca qofka musakiga sekada bixinaya iyo dhinaca cidda sekada la siinayo oo marna dee khulطada iyo isku jirku ay wax u kordhiso ama wax ka dhinto qofka culays ay ka rido qofka sekada bixinaya marna kuwa sekada la siinaya in wax u kordhiso laakiin haddii dhinacuun arrintu ay ku ciirto taasi waxay noqonaysaa bay yidhaahdeen waxaan shareecada lagu aqoon saa awgeed baa jumhuur ulculamaa waxay yidhaahdeen xoolaha aan ahayn xoolaha nool iskuma sakoobaan si kastoo la ysugu daro qof waliba nisaabkiisu gooni u eeganayaa xawlkiisu eeganayaa xoolihiisa ayuu sekaysanaya saasay leeyihi waana qowl shaafici oo muqaabilu adharka ah wuxu uhi waliwujuubi zakaati lmaashiyati xoolaha nool zakadoodu inay waajibto shardaani baa usugnaaday oo shardigii hore loo soo sheegay dee lagu darayo macna waa mudaafaani ilaa maa madaa min kowniha nisaaban inay nisaab tahay waa lasoo sheegay ariga markaa isaga ku waajibto lo-da geela soo taa lama soo sheegin markaa shardigii ahaa an yakun an takuuna almaashiyatu nisaaban horaa loo soo sheegay laba shardi oo kale ku darsa buu ku yihi marka shuruuddu intaa waa ka badan tahay kaa hore loo soo sheegay oo nisaabka ah iyo xawlka oo ah sanad seke inuu u dhammaado iyo kownuhaa saayima saddexdaa shardi buu u sheegay laakiin shuruud kale ayaa jirta oo mid afraad waxaan odhan karnaa hore u ishaarayo an takuuna min bahimati lancaam inay nicmooleyda ay ka mid tahay wax kale haddii la dhaqdo hadduu bakeelayaa la dhaqdo ama deerooyin uu dhaqdo yani isaga ku waajibi mayso ee bahimatul ancaam ka mid maaha daliil isaga ku waajibinaya ayaan lahayn waayo shuruudda kale waa shuruud u noqonaysa almaalik isagu wuxuu sheegay in shuruuddii u noqonaysa ila almaal xoolaha shuruuddii laga rabay shuruud baa jirta laga rabo qofka xoolaha leh si ay saka ugu waajibto iyadana halkaa dhuxuu ku ishaareeyo markuu ka warramayay zakaatu lkhaliitayn wuxu uhi walow ishtaraka ahlu zakaati oo qof waloo xoolo laba inaanay saka ku waajibahayn ee dadka xoolaha leh ay laba nooc yihiin buu ishaaray kuwo ay saka ku waajibto marka sifaadkooda la eegayo kuwa aanay saka ku waajibin marka waa inuu muslim noqdo oo gaal dee sake la weydiin maayo waa inuu qof xora noqdo oo addoon waxba ma mulkiyaba haddii la yidhaahdo hadduu sayidkiisa wax mulkisiiyo waa mulkiyi karaana dee mulkigiisa nuqsaan baa ku jirta tamaamu lmilki baa shardi ah qofkani xoolahan si dhamaystiran inuu u leeyahay kamaalulmilkina waa la tamaamulmilkina waa la idhahdaa oo haddii la idhaha addoonku waxbuu mulkiyi karaa dee mulkigiisa nuqsaan baa ku jirta waxaa la mid a saas oo kale maalulkitaaba xoolaha markaa addoonkii la kitaabeeyey xoolahaasi addoonkana saka kaga waajibi mayso qofkii heshiiska la gala ee xoolaha loo soo wadayna saka kaga waajibi mayso waayo xoolaha inta aanu bixin addoonkaa heshiiska kitaabada galay isagaa iskale waa masale inoo iman doonta baabkeeda inoogu iman laakiin milkigiisa nuqsaan baa ku jirta waayo maxaa u bannaan waxaa u bannaan an yucajiza nafsahu oo heshiiskaa isxoreynta xoole addoonku isku xoreynaya kitaabada la idhaahdaa xagga addoonka marka lagaga waa jaa-is jaa-is maxaa looga jeedaa yaana markuu doonuu fasakhi karaa u ka noqon karaa xagga sayidka ayuunbuu laazim ka yihi kama noqon karo isagu inuu dee addoonka wixii lagu heshiiye bixin kari waayo mooyaane marka addoonkii waxaa u bannaan inuu heshiiskaa ka baxo u idhaahdo war waan iska daayay isxoreyntiie lacagna hayga sugin addoonkaygiibaan iska ahaanaya markaa xoolihii dee kuwa aanu isagu lahayn bay ku caddaanayaan soo ma ilaa addoon buu ku caddaaday heshiiskaana aan ku jirin markaa sayidkiisaba xoolaa iska lahaanaya markaa milkigiisa nuqsaanta noocaas ayaa ku jirta waayo wuxuu yihi mudiyi lxawli weyaan shardiga koobaad waa sanad inuu dhammaado fii mulkii xaalo xoolahaasi ay ku jiraan tasarufkiisa iyo maamulkiisa ay ku hoos jiraan markaa xawl baa la shardiyaa waana arrin markaa macquululmacnaaya haddii la odhan lahaa maalin walba ama bil walba saka bixi dadka culays bay ku noqon lahay wakti baa la siiyey si ay xooluhu u kobcaan oo ay u kordhaan oo dee sakadii qofkii aanay xoolihiisi gunta uga marin oo aanay u marin oo aan dee culays aan la saarin xoolihiisu ay gaadhaan markaa dee qadar ay wax kaga go-i karaan oo muwaasaad ugu samayn karo dadkii kale ee muslimiinta ahaa ee baahnaa xadiid baana jira maslada kusoo arooray oo xadiidu caliyin abu daawuud baa wariyay laa zakaata fii maalin xataa yaxuula caleyhi alxawl xoolaha saka laguma laha ilaa sanad u dhammaado sanadka la sheegayana waa sanadkan qamariga wey ee bisha loo eego xadiidkaasi waa daciif cabdullaahi ibnu zayd la sanadkiisa ku jira oo daciifa abu daawuud baa wariyey tirmidina wuxuu wariyey can ariiqi ayuub can naafic can ibni cumara mawquufa isagoo hadalkii cabdillaahi ibni cumara uma qaala wahada asaxu xadiidkan inuu mawquuf yahay baa asaxa buu ihi warajaxa alwaqfa addaara quطniy walbayhaqiy inuu mawquuf yahay calى caliyin radi allahu canhu wakadalika calى cabd llaahi bni cumar ayaa raajix laakiin waxaa arrinta noocaasa kaaba yidhahan ijmaacu الtaabiciina wاlfuqahaa'i calayh in sanad la shardiya in xoolaha u dhammaado iyagoo qof kale milkigiisa ku jira oo nisaabna ah so masaaisha dambe aynu ka fahmi doono taabiciintii baa isku waafaqay kadalika alfuqahaa almaawardiyu baa sidaa ku yihi alxaawi kabiir laakiin hadda waxaa jira kuwa xoolaha ka mid ah oo iyaga aan xawl iyo sanad aan loo shardin wuxu uhi laakiin hase yeeshee maa nutija wixii ka farcama min nisaabin xoolo nisaaba yuzaka waa la zakaynayaa bixawlihi sanadkii nisaabka ay ka farcameen baa lagu sakeynaya bixawli اlasl marka halkan wuxuu sheegay xoolihii noolaa wixii markaa kusoo kordha ee maqale ay dhalaan iyagu inaan loo shardin ahayn inuu sanadu u dhammaado mar haddii xoolaha dhala ee asalkooda ahi ay yihiin nisaab oo shardi taas maa nutija min nisaabin nisaabkaasi waa qeyda la socda shardi haddaanu asalku aanu ahayn nisaab iyo sakagoys wixii kusoo kordhaa la xawl tirsan maayo la sanad tirsan maayo tusaale nin baa wuxuu leeyahay soddon adhi ah nisaab maaha sakagoys maaha sanadkii sekada dhexdiisa soddonkiiba way dhaleen oo lixdan buu noqday adhigaagu waa sakagoyse sanadkiina waa dhammaaday seke ka bixi laodhan maayo waayo asalka oo ah soddonka wax dhalay ayaan marka hore nisaab aan ahayn shardiguna waa maxay inuu asalku nisaab yahay laakiin maa nutija min nisaabin waa kaydha marka mar haddii asalku uu yahay nisaab sakagoys mar hadduu yahay inta maqashee kusoo korodhay sanad loo tirin maayo ee haddii ay dhashaan iyadoo hal habeen uu ka harhsan yahay sanadkii sekada asalka iyo hooyooyinka dhalay oo hal habeen ay sanadkii iyagu ka tirsadaan way la sakoobayaan sakay markaa soo kordhinayaan dee xaaladaha qaarkood waayo sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan bay yidhaahdeen sidaynu hore u sheegnay maxaa markaa xawlka iyo xooli in sanad loo tiriyo sanad markuu u dhamaado saka ay ku waajibtaa maxay ku timi waxay ku timi litakaamuli nimaa ilxaasil si xooluhu ay u kobcaan ee u kordhaan arrintaas ay u dhamaystiranto xoolahan maqashan ay dhaleenna waa namaaun binafsihi waa xoolo hal mar soo kordhay soo maha iyagaaba dee ziyaado ahba walihaada xawl iyaga loo tirin maayo daliilla waa loo hayaa oo cumar ibn khadaab radi allahu canhu sufyaan ibn cabdillaahi athaqafi ayaa cumar ibn khadaab isagoo daaif ka yimi u yimi markaasa wuxu uhi yaa amiira almu'miniin shaka ilayna ahlu shaam dadkii adhiga lahaa baa noo soo ashkatooday faqaaluu tactaduu calayna tactaduuna calayna bilbuhm maqashii markaad o sekada naga qaadaysaan waad noo tirinaysaan oo tiraad noogu daraysaan walaa taakuduunahu haddaanu dhaa seke u qaatana yeeli maysaan oo neef weyn baad seke ahaan u doonaysaan cumar ibn khadaab radi allahu canhu wuxuu yihi factadda calayhim bilbuhm walaa taakudhu war ma waxaan ku ihi maqasha u tiriyo ugu dar buuri ha kana qaadin hadday kurayada seke ahaan u qaado ay may gaadhin da-dii ay sakegalka ay ku noqonaysay ilaa uu yihi xataa tactada calayhim bisakla yuriixuha araaci calaa yaday waa harta yaree maalintaa daaqa ku dhalatay ee ninka adhiga la jooga isagoo laalaadinaya labada jeeni baa la qabtaa labada dambaha qabana iska ilaali neefkeeni uma tagin labada jeeni baa saa loo qabta waa lasoo laalaadiy marka waxba noqon maayo isagoo laalaadinaya ta uu la soo caraabo tirada ugu dar buuri mar haddii ku waaweyn ay nisaab yihiin waqul lahum inaa nadacu lakum aruba waxaad ku tira maxaad tanuun ka eegeysaan imisaanu xoole idiin daynay oo aanaan sake ahaan idinka qaadin neefkii neefka korinaya waanu idiin daynay walwaalida baanu idiin daynay neefkii markaa dhalayay washaata laxmi baanu idiin daynay neefkii dee adhigaba ugu shishlaaba walfaxla baanu idiin idiin daynay markaa de maxaad nagu haystaan wadalika wasatu baynana wa baynakum runtu way idin way inoo dhexaysaa idinkumaanaan ciirine meel dhexaan oo arrinta joojinay buuhi cumar ibn khadaab bayhaqi baa wariyey fi sunan alkubra wakadalika cabdurazaq fi musanafi walaa yuclamu licumara mukhaalif min asaxaaba cid saxaabada ka mida cumar khilaaftay lama hayo bal saxaabo waafaqday baa la hayaa se cali bin abi aalib iyo cabdillaahi ibni cumar oo arrintaasi ay ka ansaxday abu bakr iyo caaishiya waa laga wari laakiin dacfi ayaa ku sugan waay marka taasi waxay daliil u tahay xoolaha iyo maqasha yaryar iyada sanad in loo tiriya inaanay shardi ahayn oo kuwa waaweyna dhalay mar hadday nisaab yihiin sanadkooduna ay la tirsanayaan marka waa iyagu waa faa'iido soo kordhay oo sideedaa wey waay marka uu yihi maa nutija min nisaabin nutijadaas iyaduna waa qeyd wuxuu meesha kaga saaray wixii xoolaha si kale ugu soo kordha ee iyagoo aanay dhalin tusaalaan xoolo cusub buu soo iibsaday xooluu hore u haystay oo nisaaba buu ku daray ma la sanad tirsanayaan ma la sanad tirsan maayaan oo iyagu may dhalin waxaa lamid haddii loo hibeeyey haddii uu dhaxlay iyo waxaasoo dhami waa isku mid weeye wuxuu yihi walaa yudamu lagu dari maayo almamluuku xoolaha la mulkiyey bishiraain lagu mulkiyey iibsasho aw gayrihi ama waxaan iibsasho ahayn sida qofka loo hibeeyey ama uu dhaxlay ama loo dardaarmay fi lxawli sanadka gudihiisa lanno leysa fi macna nitaaj xoolihii xooluhu ay dhaleen la macno ma aha asalkuna muxuu ahaa xoolaha xoolaha nool in loo shardiyo alxawl sanad seka u dhamaado waxaa daliil ku baxay annitaaju maqashiiyo wixii ay dhaleen fabaqiya maa cadaahu cala alasl wixii kale asalkiibuu ku baaqiyaa xawlkiisii iyo sanadkiisii ayuu tirsanayaa markaa tusaale ahaan wuxuu markaa lahaa oo wuxuu mulkiyey soddon lo-ah bishii muxaram kowdeedii soddon lo-a buu mulkiyey kadibna toban lo-a buu yeeshay fi awali rajab soddonkii hore may dhalin waa toban waxa weeyaan si kale usoo galay soddonkaa iyo tobankaas isku sanad tirsan maayaan waayo sanadka waxaa laga bilaabaya maalintay milkigiisa iyo lahaanshihiisa soo galeen sooma soddonka hore muxa sanadka dambe muxaramtiisu markay bilato ayaa sekadoodii laga rabaa waayo bisha muxaram baa markaa sanadku uga bilaaba oo uu mulkiyey tabiici baa laga rabaa tobankan kalee hadhay rajabta sanadka dambe marka la gaadho ayaa sekadoodii laga rabaa oo sekadoodu imisay noqonaysaa isku dar tobanka iyo soddonka oo waa imisa soo afartan ma afartan maxaa ka bixi jiray musinna ka bixi jirtay toban afartan maxay ka yihiin rubc soo ma rubcu musinna qaalin lo-a oo laba sano jira rubceed ayaa laga rabaa marka rajab la gaadho sanadka soo socda macanu waa maxay soddonkii gooni buu usakeynayaa afartankiina gooni buu usakeynayaa hadduu doonayo inaanu xisaabtu ku adkaan oo aanu hawl kala kulmin dee tobanka sekadooda ha qadibo oo soddonka markuu sakeynayo uun hala sakeeyo afartan ha ka dhigo oo ha bixiyo waxa weeyaan musinno markaa horeba ha wada bixiyo laakiin hadduu doonayo inuu masalada sideeda markaa u maro u dabaqo saas ayuu yeelaya halkaa maxaa ka soo baxay xoolaha qofku uu mulkiyo sanadka gudihiisa xoolihii hore uu haystay xawlkiiyo sanadka la tirsan maayaan kuwa horena maalintuu mulkiyey baa sanadka looga bilaabaya kuwan dambena maalintuu yeeshay baa sanadka looga bilaabaya soo warcad maa laakiin xaggay saameyn kaga yeelanayaan marka tusaalaha aynu sheegnay la eego xagga nisaabka xaggii nisaabka saameyn bay kaga yeelana ila tobanka rubcu musinna lagama bixiyano toban loodu kuma sakowdeen in rubcu musinna tobanka laga bixiyo marka rajab la gaadho maxay ka dhalata dee in tobanka iyo soddonka la isugu daray xagga nisaabka oo nisaabka isaga maxawl baa loo eegaa lo-daadu haddii ay gaadhay waxa weeyaan soddon waa nisaab haddaad doonayso neefba maalin mulki waa sakagoys soddon baad lahayd afartan kaleed toban kaleed soo iibsatay afartan bay noqotay waa nisaabkii labaad oo waxa weeyaan intii ay musina ka baxaysay marka xagga nisaabka xoolaha sanadka gudihiisa soo kordha ee xoolihii hore aanay dhalin saameyn bay ka yeelanayaan laakiin xagga xawlka iyo sanadka sanadkooda ayay tirsanayaan falow idacaa hadduu sheegta buu ihi annitaaja almaaliku baa sheegtay qofkii xoolaha lahaa annitaaja buu sheegtay xusuula nitaaji buu sheegtay maqashu inay xaasishay ama ay dhalatay bacda alxawli sanadkii xoolaha asalkaa loo tirinayay markuu dhammaaday kadib sudiqa waa laga rumaysan oo markii lays yidhi maqasha ugu tiriya xoolihiisii oo waaweyn nisaaba iyo yaryar ay dhaleen ka kooban baa loo yimi wixiiba in laysugu tiriyaa la raba sooma hataa tii habeenkaa dhalatay yacnaa qabla alxawl bileyla tii dhalatay xataa ugu tiriyaa laysi su-aalu kaadiye maqashani waxay dhalatay xoolahayga asalkaa sanadkoodii sekadu markuu dhammaaday kadib oo bimacnaa xataa habeenna lamay tirsan dee haddaanay habeenna la tirsan miyay la sakoobaysa lama sakoobayso waa la rumaysanayaa buu yidhi maxaa loo rumaysanayaa leannu laba asal baa ayaa xoojinaya sheegashadiisa asalka koowaad waxa weeye alaslu waa cadam wujuubi zaka asalku waa inaan qofka saka lagu lahayn saasa asala ilaa la helayo shuruuddii ay saka ugu waajibaysa asalka labaadna waxa weeye alaslu fi nitaaj ma alwujuud ba mise waa alcadam ma inay jireen baa asal u ah mise inaana jirin inaana jirin baa asal u ah ila waa wax dhashay oo xaadid oo soo dariyay marka labadaa asal ayaa ayidaya fain ituhima haddii la tuhmo ninkii madmadow uu ka muuqdo xullifa waa la dhaarin in la dhaariya marka waajib maaha waa nadban baa loo dhaarinaya ixtiyaatan lixaq lfuqaraa iyadoo markaa la loo dadaalayo xaqa ay fuqaradu leeyihiin waa la dhaarinaya dhaartaa maxaa ka dhalanaya hadduu dhaarto udhaahdo ku dhaartay in maqashaasi ay dhalatay markii xawlka asalku uu dhammaaday kadib dee warkiisaa la qaadanaya hadduu dhaaran waayo diido ka warrama u idhaahdo waxa weeyaan anuma dhaaranayo arrinkuna waa sida aan idiin sheegay dee waa la iska daynaya waxba laga qaadi maayo saaciga miyaa la dhaarinaya ka sekada urin loo ku dhaaro inay dhasheen xawlkii asalka dhexdiisa inay dhasheen maya lama dhaarinayo fuqaradiima la dhaarinaya waa maya mucayaniinba maahayo waa jiha oo dad cayiman oo dee tirsan oo tiro lagu gaari karo maba ahaba marka waa dhaar iska sunno ah oo loo sameynaya uun dadaal loo dadaaliyo agga xaqa fuqarada laakiin wax xukum oo dhaarta noocaasa ka dhalanaya ma jiro hadduu dhaartay hadduu diidatoona xaaladda waxa laala wax iska bedelaya ma jiraan walow zaala buu ihi hadduu suulo mulkuhu lahaanshihiisii fi lxawli sanadka dhexdiisa ayuu suulay facaada waa soo noqday aw laftiisii baa soo noqday xoolaha laftoodii baa dib u soo noqday aw baadala ama xooli wuxuu ku bedeshay bimili buu ku bedeshay istanafa sanad cusub buu bilaabaya oo afartan adya baad lahayd afartankiiba waad iibisay iyadoo sanadkii sekado aan u dhammaan haddana afartanka laftoodii baa kugu soo noqdayoo tusaalaha waa dhaxashay ama waa lagu siiyey ama waad iibsatayba waa laftoodii oo waa ka yidhi facaada xoolaha laftoodii baa dib u soo noqday ma sanadkii horaa loo tirinaya waa loogu daba qabanaya maya sanad cusub bay tirsanayaan leanna waa milkun jadiid waa lahaansho cusub wey xataa haddii hal habeen ka maqnaayeen sanadkaa hore u kala go-ay oo loo tirin maayo sanad cusub ayuu bilaabanaya waay aw baadala bimilihi waa masalo kale iyaduna oo xoolihii kuwa lamida buu ku bedeshay afartan adhiya buu lahaayo afartan lamida buu ku bedeshay lama odhan maadaama ay bedelkii yihiin kuwii ay bedelka kahayn xukunkooda ha qaataanoo xawlkooda ha tirsadaan la odhan maayo waa xoolo cusub weeye kuwii hore maaha markaa sanad cusub ayuu u tirinaya bimilihidaas la soco oo waa laa liqasdi tijaara oo haddaanu ganacsi uga qastin masaladan oo kale baabka ganacsiga maray kugu soo marto sida way ka duwantay oo ganacsigu isagu wax meel fadhiya mahasa xoolaha noole de waa yaa carid wayazuul maalkii mar meeshuu soo buuxinayaa marna wuu suulayaa marka isaga xawlka waxaa loo eegaa un aakhiru sana sanadka aakhirkiisa ayuunbaa xawlka loo eegaa ayuunbaa ayuunbaa la eegaa inuu nisaab yahay baan ujeeda marka liqasdi tijaara waa inaanu u bedelin oo ha- lacag baad haysa tusaale-ahaan sakagoysa lacagtii alaab baad kusoo iibsatay adoo ganacsi niyooday dabeetana alaabtii baad iibisay lacagtii baa ka soo baxday macaasha la socda mayaan la socon lacagtan dambe xawl cusub tirsan mayso tii hore xawlkeedun bay ku dul dhisan tahay tusaalehaan lacag baad haystay saka goysa aa masaa'il dee inoo iman doona laakiin tana ay nala gashay qeydka alaali qas tijaara shuraaxdu ay sheegaan lacag saka goysa baad haystay lix bilood baad haysatay ganacsi baad gelisay goormaad saka bixinaysa marka lix bilood oo kale ay dhammaadaan ee lacagtaas sanadu u dhammaado odhan maysid maalintan ganacsiga bilaabay baan xawlkii ka tirinaya waayo lacagtan waa maal zakawi ah xawl baa u socday wixii bedelkeeda yimaadaana waa maal zakawi ah oo ay isku jinsi yihiin oo dee waa curuud tijaara marka xawlkii waa loogu daba qabanaya wa kownuha shardigii labaad waa kane wa shardu thaani shardiga labaad kownuha waa inay ahaato saa'imatan mid foofto oo daaq tagta waa inay noqoto saa'ima bimacnaa raaciya mid soo daaqda oo waxa weeyaan la dareeriyo waa inay noqoto oo inay saa'imo noqotaa inay shardi tahay ariga nas baa kusoo arooray xadiidu zaka xadiidu anas fi kitaabi abi bakr waxaa markaa ku yimi wafii sadaqati lghanami fii saa'imatiha bukhaari baa saxiiisa ku wariyey inay saa'imo noqoto mid daaq tagto ayaa shardi looga dhigay geelana xadiidka abu daawuud uu wariyey fii kulli saa'imati ibilin fii arbaciina bintu labuunin lo-dii baa hadhay soo maha iyada wax daliilo si gaar si gaar ugu soo arooray ma jiro laakiin iyadana geela iyo arigun baa looga qiyaas qaadanaya marka la taagay masalatu sawm masalada inay xoolahani ay daaq tagaan waayo sababta xoolaha daaq taga seke loogu waajibiyey kuwa la calfiye ee la quudiyena sekada looga daayey sabab la fahmi karo wey sababtaas waa maxay dee in la calfiyaa kharash ay soo kordhin lahayd baa daaqtageedu uu uu kaaga beegmayaa meesha uu ka saaraya in la calfiyaana hawl iyo kharash bay soo kordhinaysaa walihaada abaa xoolihii la calfinayay sekadii laga daayay maadaama iyaguba qofka ay culays ku hayaan oo kharash markaa uu ku bixinayo marka waxba dee dadkii kale ugama go-aan weeyaan macnaheedu wuxuu yihi musanifku raximahullah fain culifat haddaba halkaa waxaynu ka fahnay shardigaa kownuha saa'ima hadday tahay macluufa mid la quudiyo inaan seke lagu lahayn waana sida dee xadiidka laga fahmayo oo asaa'ima in lagu leeyahay waa mantuuq buu xadiid ku yihi almacluuf waa tii la quudin inaan lagu lahayn waa mafhuumkiisa wey haddaba goormaa la odhan karaa neefkani haddii mar walba calaf la siiyo sanadka oo dhan waa iska cadday laakiin ishkaalku wuxuu imanayaa marna waa la daaqgeeyaa marna gacantaa wax laga siiya kaasi labada dhinac xagguu raacaya maka la daaqgeeyo sekada lagu leeyay mise ka la quudiyo abuu la xukum noqonaya taas oo alan kaga hadlo wuxuu yihi fain culifat haddii gacanta wax laga siiyo mucdama alxawli sanadka badankiisa falaa zakaata ay fiiha wax zako ku waajibaysaa ma jirto haalibka ayaa la eegayaa sanadka badankiisa ma macluufa mise waa saa'ima hadday tahay waxa weeyaan sanadka badankiisa mid wax la siiyo oo la quudiyo seke laguma laha waay wailaa ay wain lam tucraf mucdam alxawl sanadka badankiisa haddii aan la quudinna sanadka badankiisa ay foofto maxaa la yeelayaa masekaa lagu leeya baa la odhanaya maya wa fi lamri tafsiilun arrinta tafsiil ee kala qaadis baa ku jirta in culifat haddii calaf la siiyo qadran qadar waqtiga oo taciishu ay noolaan karto biduunihi calaf la-aan bilaa dararin dhib la-aan ay noolaan karto bayinin dhibkaas oo cad wajabat ay zakaatuha iskadii waajib bay ku tahay wailaa haddii aanay wain kaanat laa taciishu fi tilka lmuddati biduuni muddada calafka la siiyo haddaanay calaf la-aan noolaan karin dhib la-aan dhib muuqdo la-aanta ay noolaan karin falaa ay falaa zakaat wax zaka laguma laha haddii sanadka badankiisa markaa la quudiyo wax saka laguma laha buuhi taas way cadda sanadka badankiisii lama quudiyo waxaan ihi taa tafsiil baa ku jira waxaa la eegayaa muddada la quudinayay sanadka badankiisa aan ahayn saameynta ay leedahay xagga nolosha neefka hadday muddadaasi tahay muddo neefku aanu noolaan karin calaf la-aan iyadoo waxba la siin haddii meelu lagu xidho waxba aan la siin ma noolaan kara u dhimanaya ama wuu noolaan kara laakiin dhibaato muuqata neefkii soo gaadhaysa seke waa lagu yeelanaya marka zakadu way ku waajibaysaa wa ilaa ilaada maxaa looga jeedaa waxa neefkan la calfiyey muddo aan ay noolaan karto haddii calafkaba laga daylaa iska noolaan karto oo aanay dhimanayn amaba se dhibaato muuqata aanay soo gaadhin wax zaka laguma laha liduhuuri lmu'na kharashka ayaa ayaa mid muuqda ah marka xooluhu muddo intee legbe calaf la-aan noolaan karaan dhib la-aan waxay idhaahdeen waxay noolaan kartaa yowmeyn sida haalibkaa saddex maalmood dhib la-aan ma noolaan karaan laba maalmood dhib la-aan dhib muuqda la-aantii way noolaan karaan iyadoo waxba la siin laakiin saddex maalmood way dhimanayaan hadday noolaadaanna iyadoo dhib muuqda uu soo gaadhay ayay noolaanayaan wuxuu ihi walow saamat haddii ay daaq tagto binafsihaa iskeed bay u fooftay u daaq tagtay aw ictalafat isaa'imatu ama tii la daaq geyn jiray asal ahaan ayaa calaf cuntay oo qadarkii markaa saameynta lahaabay cuntay calafka ahaa aw kaanat ama waxay ahaatay maashiyadu cawaamila mid shaqaysa ayay ahaatay fii xarfin bay ka shaqaysaa beer bay qodaa wa nadxin waxay ka shaqaysaa biyo dhaamin iyo wanaxwi wixii shabaha oo tusaalahaan de waa la kireeya waa la rara ama waa la rartaaba falaa zakaata wax zakaahi fiihaa iyada kuma waajibin fil asax marka masaladan waxay ku saabsan tahay xoolahaagu xoole meel kugu xaraysan bay ahaayeen oo halka calaf aad ku siiso adoon adigu foofin ayay daateen xerada bay ka daateen way iska foofeen ama cid baa xaqdarro ku foofisay mid baa dhacay oo intuu kaxaystay daaq geeyey amaba se mid baa iibsaday shiraan faasidan iib faasida wax saameyna aan lahayn xagga milkigii lahaanshaha dabeetana muddadii kaasi uu haystay ila haysashadiisu sax maahe oo wuxuu shabahayaa un kaasibkii kii dhacae ayuu foofiyey wax sakaa ma lagu yeelanaya ma la odhanaya xoolahaas way foofeen maya wax sakaa lagu yeelan maayo sababtu waa maxay sababtu waxa weeye umuu qasdin foofinta oo halkaana waxaynu ka fahanay khilaafka masalada ku jira wuxuu ku dhisan yahay cala alkhilaafi fi anna hal yuctabaru lqasdu fi sawmi walcalafi am la foofinta in loo qasdiya ma shardiba saasoo kale calfinta iyo waxsiinta iyo quudinta in loo qasdiya ma shardiba markaa qowlkan uu sheegay markaynu saa'imo taagannahay macluufadu ay noo dambaysee wuxuu ku dhisan yahay asax in qasdi uu shardi yahay marka shardigii qasdiga ayaa maqan markay iska foofto ama cid kale si xaq darra ay u foofiso mar hadduu shardigu maqan yahayna dee soomka shaqayn maayo oo shardigii uu lahaa uu ku shaqayn lahaa ayaa maqan aw ictalafat isaa'imatu xoolihii markaa daaq tegi jiray ayaa calaf cunay falaa zakaata buuri wax zakaa laguma laha markaa calafkii xooluhu in la siiyo oo siintiisa loo qasdiya iyadu shardi maaha wayaan macnihu labadii masale way isweydaartay foofintii in loo qasdiyaa shardi ah calfintii in loo qasdiyaana a shardi maaha oo mar hadday calaf cunto calafkii markaa saameynta ku lahaa sekada sekada way dhacaysa waa kaa kuhi falaa zakaata markaa su-aal baad isweydiinaysaa waxaad odhan kartaa maxaa foofintii shardi loogaga dhigay qofka xoolaali inuu qasdiyu niyeysto calaf cunkii iyo wax siintiina shardi looga dhigi waayo waxaa sidaa loo yidhi labada mas'alo ayaa kala duwan oo masalada soomku waxa weeyaan dee se- sekay waajibinaysaa iyadu qofkii sekay ku waajibinaysa sooma foofitaanka xooluhu ay foofaanay daaq tagaan sekay ku waajibinaysa waa shardu zakaade de markaa mar hadduu yahay arrin wax isaga ku waajibinaya de waa inuu qastiyo soo wacad maaha calaf cunku waxba kuma waajibinaye waxbuu ka ridayaa oo yuahiru fi suquuطi zaka marka in loo qasdiyo saa awgeed baa loo shardiyi waaye waayo dee asalku waa inaanay saka ku waajibin wixii sekada ridayaana asalkaas ay waafaqsan yihin marka in loo qastiyaa shardi ma aan ku celiyo xooluhu inay foofaan inay saka ku waajibtay shardi u tahy foofitaankaa qofka xoolaha li waa inuu qastiyo hadday iska foofto ama cid kale foofiso isagoon u qastin o niyeysan foofitaankaasi noqon maayo kii sekada ku waajibinayay soo warcad maa xooluhu iyagoo ahaa xoolo foofa oo shardigii sekada lagu waajibinaya laga helay hadday calaf iska cunaan ama cidi si xaqdaraa calaf ay u siiso xoolaha wax seke ah lagu yeelan maayo iyagana aw ictalafat isaa'imatu seke lagu yeelan maayo marka inay calaf cunaan inuu u qasdiyo shardi maaha ha u qasdiya mayaan u qasdiyin mar hadday calafba cunto qadarkii lasoo sheegay sekadu way ka dhacaysaa labada masale maxaa loo kala qaaday inuu daaqgeynta iyo foofinta u qasdiyo waxaa loo shardiyey baynu nidhi leanna waa arrin isaga wax ku waajibinaysa oo soomki waa shartun liwujuubi zaka inay calaf cunto inuu u qastiyana maxaa loo shardi waaye leanna calaf cunistu isaga waxba kuma waajibinaysa waxbay ka ridaysaa inay wax ka ridaana waxay waafaqsan tahay asalkii ahaa inaanay saka ku waajibin in waxyaabaha inaanay saka ku waajibin inuu u qastiyaana marka horeba shardi bay ahayd sababta labada loo kala duway waa taas walow saamat hadday foofto binafsiha iskeed bay u fooftay aw ictalafat isaa'imatu ama tii foofi jirtay baa calaf cuntay qadarkii sekada ridayee ah aw kaanat ama waxay ahaatay cawaamila mid shaqaysa fii xarin beerqodis bay ka shaqaysaa wa nadxi biyo dhaamin iyo wa naxwihi wixii biyo dhaaminta shabaha ayay ka shaqaysaa falaa zakaata wax zakaai kuma waajibin fi lasaxi falaa zakaata tajibu fiiha fi lasaxi wax sako ku waajibaysaa ma jirto way cawaamisha xoolaa shaqeeya sida dibidii beeraha lagu qodanayey awrtii la raranayey la dhaansanaya mararka qaarkood haddii la doono lagu shaqaynaya la keraynayay wax sakaa laguma laha waxay u daliishadeen xadiidka daaraaqudin sunantiisa ku wariya min xadiidi cali bn cabdillahi bn cabaas waxay leysa fi lbaqari lcawaamili shay looda shaqaysa wax sakaa laguma laha xadiidkaasi abu daawuudna waa wariye waa daciif zuhayr ibnu mucaawiya ayaa abi isxaaq asabiici ka wariyey abu isxaaq sabicina tagayara fi aakhiri cumrihi ikhtilaad baa ku dhaco u isbedelay zuhayrna waa minman rawaa canhu bacda tagayuri markuu isbedelay kadib raggii ka wariyey buu kamid yahay qaala bayhaqiyu rawaahu gayru can abi isxaaq mawquufan weliba waa la khilaafayoo rag kalena isagoo mawquuf oo hadalkii ibnu cabaas ah ama hadalkii cali ah ayay ka wariyeen abu isxaaq waman rawaahu mawquufan athawriyu wa macmar saa musanaf cabdirazaq ku sugan abubakr ibn cayaash kama musanif ibn abi shayba marka ahar ahaan buu u sugan yahay laysa fi lbaqari lcawaamili shay isagoo hadalkii cabdillaahi ibn cabaas iyo hadalkii cali ayuu sugan yahay cid saxaabada ka mid oo khilaaftayna lama oga marka waa ijmaac sukuutiga la odhan kara waa la deliishan karaa qiyaasna arrintaa waa lagu sugayaayo waa wax dee isticmaal loo diyaarsaday bay noqonaysaa ee wax markaa kobac iyo koror loo diyaarsaday maaha marka waxay shabahaysaa dharkii qofku uu xidhanayo kale iyo gurigii uu ku jiray iyo waxyaabaa iyo gaadhiguu watay iyo waxyaabaa noocaas ayay shabahaysaa waayo sekadii halkee lagu qaadayaa wuxuu uhi waidaa waradat markay ku aroorto maa an biyo ukhidat waa la qaadi zakaatuha zakadii cindahu biyahaas dushooda lagaga qaadi doonaa xooluhu markay arooraan dee halkaasay isugu wada tegayaan oo halkaa ceelka dushiisaa laga lagu joojinayaa oo laga horaya marka dambe ee cabaanna ceelka dushiisaa lagu joojinayaayo waxaa la rabaa markaa dee inay mar labaad biyaha ay ku noqdaan marka halkaa xooli way ku urursan yihiin waa laga wada helaya waana meel lagu tirin karo wa ilaa haddaan halkaa lagu qaadin sekadana fa cinda buyuuti ahliha dadka xoolaha le guryahooda ayaa sekadii lagaga qaadaya markaa toore waxaa kusoo aroray xadiidka imaamu axmed wariyey tuukhadu sadaqaatu lmuslimiina calaa miyaahihim sanadkiisuna waa xasan muslimiinta sekada waxaa lagaga qaadayaa sekada xoolaha biyaha dushooda lagaga qaadayo xadiid cabdillahi bn camr ibn caas sanadu xasan ta kale sidaasaa u sahlan qofkii xoolaha lahaa iyo kii sekada urinayeyba iyo xagga tirinta xoolahaba arrinta markaa ku saabsan in guryaha lagaga qaadana iyadana xadiid baa kusoo arooray abu daawuud wariyey oo odhanaya walaa tuukhadu sadaqaatum ilaa fii duurihim sekadooda guryahooda lagaga qaadaya wayusadaqu waa la rumaysanayaa almaaliku kii xoolaha lahaa almusaki un baa looga jeeda kii sekada bixinayay ila wuxuu noqon karaa alweliy buu noqon karaa qofka xoolaha le waalan ama yarka mas-uulka ka ah maalik maaha dee waa waa waali wey wakiil buu noqon karaa marka almaalik waxaa looga jeeda halkan almusaki kii sekada bixinayay fii cadadiha tiradeeda waa laga rumaysanaya in kaana iqatan hadduu yahay qof looga qaateena ee dee waa amiin sabab loo beeniyaa ma jirto wailaa wain lam yakun iqatan haddaanu amiin ahayn ama waaba mid amiine laakiin wuxuu hi anuu tiradaba garanaayo tirada xoolahan tiradooda ma aqaanaan waan soo xaraya waan foofiyaa xaasil kumana ega fa tucaddu waa la tirinayaa markaa haddaanu amiin ahayn uu yahay qof markaa looga qaateen aan ahayn ama u ha tiradaba garanaayo see haddaba loo tirinayaa cinda madyaqin meel suryaabaa lagu tirinaya madyaqu waa suryada madyaqu hurmus iyo waxaa soo maqan meel suryaah maraakiibtu ay ka dusaan meel yaroo cidhiidhiya wey marka madyaqu muxuu faa'iideynayaa madyaqu dee wuxuu faa'iideynayaa neef neef buu ayay xoolii u marayaan meel dee in badan ay wada mari karta maaha marka tirintii ayaa fududaanaysa marka dee madyaqu si gaara shaduma ahee si loo tirin karo oo tiradii lagaga bogan karo ayuunbaa loo jeedaa waa in loo tiriyo oo dee khaladka markaa ka fog qaala raximah اllah baabu bayaani axkaami zakaati nabaat halkan waxay noogu dhamaatay sekadii xoolaha xoolaha nool halkanna wuxuu ka gelayaa sekada nabaadka waxyaabaha markaa dhulka kasoo baxa sekadoodu halkan uu ka gelaya marka halkaa u hi annabaat macna annaabiti baabu zakaati naabiti wixii dhulka kasoo baxa sekadiisa axkaamteedii ayaa halkan lagaga hadlaya marka haddii uu leeyahay jirid shajar baa la dhaha shajar wixii jirid leh wixii kalena najmun ayaa la dhaha najmun sa xidig oo kale wey wixii bilaa saaqa bilaa jirida nabaadka inay saka ku waajibtay qur-aanku waa u daliil waatuu xaqahu yowma xasaadihi buhi ilahi subxana watacaala waxaa kaloo ilahi subxana wa tacala yihi ya ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum mima akhrajnaa lakum min alard sunada nebiguna alayh الsalaatu salaam waa u daliil xadiidka mucaad ee imaamu axmed uu wariyey waxaa markaa ku timi xadiidkaas inuu yihi nebigu laa taakuduu fi sadaqati ila min hadihi laa taakhudu sadaqata ila min hadihi اlasnaaf اlarbaca afartaa nooc wixii aan ahayn dhulka kasoo baxa sakaa ka qaadin macnaa afartaasun ka qaada ashaciir waa heedii walxinta waa qamadidii wazabiib waa midhihii cinabka ee dharay biyuu ka baxeen iyo watamru waa midhihii nakliga iyaguna dharay dabaraani baa wariyey xaakim iyo bayhaqi sanadkiisuna waa saxiix culimaduna si guud waa ku ijmaaceen waxyaaba markaa nabaataata inay saka ay ku waajibto kuwa la isku khilaafay oo tafaasiil lagu kala duwayana way jirtaa wuxuu yihi takhtasu waxay ku gaar tahay zakaatu nabaati bilquuti bay ku gaar tahay wixii quuda bay gaar ku tahay quut maxaa la idhaahdaa quut waxaa la idhaahdaa maa yuxfadu bihi اruux wayaqumu bihi اlbadan waa waxa ruuxda iyo nafta lagu ilaaliyo qofku hadduu waayo cuni waayo dee uu dhimanayo naftu ay ka baxayso wayaqumu bihi اlbadan jirhkuna uu ku taagan yahi oo hadduu qofku dee cuni waayo uu dhacayo waa raashinka asaasiga ah ee noloshu iyo tamartu ay ku xidhan tahay kaasa la dhahdaa quut mar hadduu quut yahayna asal waxaa u alaqwaat inay tahay mudakara wax kayd gala inay tahay baa asal u ah quudka markaa maxaa u daliila inay isaga ku waajibtay xadiidkaas الشhacيir والxinطة والزabiب والtmr afartu waa quut lagu noolaado marka ma afartaasunbay isaka ku waajibtay culimo saa ku tagtay waa jiraa lakin culimo badankood waxay leeyihin maya afartan wuxuu nebigu si gaara ugu sheegay waktigiisii ayay quut ahaayeen ama quudka qaalibkaa bay ahaayeen wixii iyaga lamid ee quudnimada kala midna waa laga qiyaas qaadanaya waa la xukun waxaa kala yidhahan quudku waa shayga qura waxyaaba dhula ka soo baxaa kamida ee saalix u ah lilmuwaasaat in nafqaybsi dee lagu sameeyo oo waxaan la quudanayaa waa min adaruuriyaat alati laa xayaata biduunihi waxyaaba daruuriga ah ee noloshii aanay jir ahayn la-aantii buu kamid lidalika awjaba shaaricu minhu shay-a liarbaabi daruuraat kuwii daruuradu ay haysay kii haystay waxaa lagu waajibiyey kuwii daruuradu ay haysay inuu wax ka siiyo halkaasay masalada mariyeen quudka haddaba waa maxay wa huwa quudku min ahimaari xaalo uu midhaha ka mid yahay alrutab weeye waa timirta rutabka iyo walcinabu cinabka wa min alxabi xaalo uu raashinka ka mid yahayna alxinطatu waa qamadida iyo washaciiru hayadiyo walaruzu beriiska iyo walcadasu misirka iyo wasaakuna waa tusaale une wasaa'iru lmuqtaataat iyo waxyaabaha kale ee la quuto ee lagu nool yahay ikhtiyaaran ay fii xaalati ikhtiyaar marka xaalad kala doorasho lagu jiro marka ikhtiyaaran taasi waa qeyd oo waxaa markaa quud saka ay ku waajibto noqonaya xaaladaha aan xaalatu daruuro aan ahayn ee wax kala la kala doordooran karo wixii quud ah laakiin wixii fii xaalati lidiraar la cuno isagu quut ma aha isaga ka xab اxandl xandalka ma garanaysa alxandl xandalku waa maxay a xabxabdameeraad magac kale ma leey maxaa la dhaha maxaa la dhaha qambool qamboosha geed kale an aqan haye unuun ya waay iska haysta idigu kiina xaabdameeraad bay dadka badankooda u yaqaanaa soo maaha inagu filan xaabdameeraad goormaa la cuno waa qadhaadh riyo xataa markay cunaan labadaasay xunbo ka keenaan xataa way taahaan idaasay goraan marka xaabdameeraad nin cune nin wax kala waayay soo maaha markaa quud ma hadde fii xaalat ikhtiyaar wax la cuno maaha midho kalena way sheegaan markaa ayib wuxuu ihi waxa kaloo de markaa shardi ah ila kuwa inuu tusaaleeyey bay sifooda tahay inuu yahay mima yastanbitu alaadamiyu shardigaa muu sheegin oo qaydulikhtiyaar kusoo gelayaa bay dhahdeen xaalatlikhtiyaar bani aadam waxay beeraan soo bixisiisa ay sabab u noqdaan ayaa la cunaa wixii aanay bani aadam iyagu aanay beerin oo asalkiisa shanigiisa iyo arrinkiisa bani aadam inay beeraan maaha waa geedaha ilaahay subxana wa tacala uu soo saaro biduuni sababin min alaadamiy isaguna quudka soo geli maayo oo laysa fiihi shay yuqtaatu ikhtiyaaran xaalatlikhtiyaar wax la quuto ma leh faakihaya waxa uu noqon karaa wax lagu faakihaysto lakiin quud lagu noolaado calaa sabiili dawaam si joogta ah ma noqdo wa fi lqadiimi buu yihi qowlka shaafici kaasi waa jadiidka ee qadiimka tajibu way ku waajibtaa fi zaytuuni bay ku waajibtaa zaytuunku waa kan laga meero saliidda kan inagu aynu cunno maaha kaa jawaafa la dhahda iyo wzacfaraani iyo walwarsi iyo walqurtumi iyo walcasali oo ahaar baa saxaabada ka soo aroortay bay leeyihiin bahalka malabka la idhaahdo isaga waxba axaadiid baa kusoo aroortay laakiin axaadiidtaasi waxa ay ku waajibinaysaa qofkii hadday dowladdu dhul siiso kayn u xidhay tiraa kayntaa malabka ka guro inuu cushri bixiyo markaa taasi dee seke maaha sida saxiixa ah wanisaabuhu buu yihi haddaba damiirka quudka u celiyo quudka nisaabkiisu inta uu ku seke gooyaa khamsatu awsuqin shan wasaq weeye shan awrar waxaana u daliila xadiidka bukhaariy muslim ba wariyay laysa fii ma duuna khamsati awsuqin sadaqa wixii shan shan wasaq ka yar oo raashina ma midha ah wax sakaa laguma laha wahiya bu hi haddaba khamsatu awsuqu haddaba waa intee wuxuu yihi wahiya khamsatu awsuqu alfun wa sitatu miati ratlin waa kun iyo lix boqol oo rodol oo baqdaadiyati rodolka baqdaada wa bidimashqiyi marka lagu miisaamo ka dimashiqigaana halaaثu miatin weeye waa saddex boqol wa sitatun wa arbacuuna iyo lix iyo afartan ratlan rodol iyo wa huluthaani iyo rodol saddex meelood loo qeybiyey laba meelood oo kamid a raafici baa halkaa mariyey qultu waxaa ihi nawowi alasaxu annaha khamsatu lawsuqu bidimashqiy rodolka dimashiqigaa marka lagu miisaamo halaaثu miatin wa hnaani wa arbacuuna ratlan iyo ritlan labada odhan karta waa saddex boqol iyo labayo afartan rodol wa sitatu asbaaci ratlin iyo rodol loo qeybiyo toddoba meelood lix meelood oo kamid a لأن الأصح buu hi maxaa yeelay sidaa aصaxay أنa raطل بغdاad rodolka بغdاad wasnigiisu waa miaة وaثamaaniyaة وعishruuna dirhama waa boqol iyo sideed iyo labaatan dirham wa arbacaة asbaaci dirhami iyo dirham loo qeybiyo toddoba meelood afar meelood oo kamida waqiila waxa hi bilaa asbaacin waa boqol iyo sideed iyo labaatanuune asbaacdaasi lama socoto waqiila waxaa la yihi wahalaaثuuna ey miat wahalaaثuuna wey waa boqol iyo soddon wallahu aclam laba isticmaalo hadda sooma hadda laba isticmaalaba halkaa waxaynu ka fahanay un rodolka baqdaad laga isticmaali jiro alritlu sharciyu ay idhaahdaan iyo ka dimashq laga isticmaali jiray deyna kala duwanaayeen magaca rodol waa wadaagayeen laakiin xagga miisaan ahaan isku mid may ahayd ka inaga la isticmaali jiray markii dambe isaga laftiisu waa isbedelee isna inuu ka duwanaa baan umalaynaya haddaba khamsatu awsuqin alwasaq wuxuu u dhigmaa yusaawi sitiina saaca xaggaasaynu ka fahmi karaynaa halka wasaq muxuu u dhigmaa lixdan saac marka khamsatu awsuq imse saac bay noqonayaan ya dee lixdan kaasuu shan shanta ku dhufo saddex boqol oo saac soo maa saddex boq saddexa boqol ee saac hadda waa imise kiilo halkaas ka garan kartaa halka saac waa imise kiilo laba kiilo iyo badh iska dhex marka laba iyo badh saddexa boqol ku dhufo toddoba boqol iyo konton kiilo marka arabakidaadii sheekii beeranayow hadhuurkaagii anaaba beertay sanad kale ilaahay hagaajiyey igu duceey waay toddoba boqol iyo konton kiilo markay gaadho haddii gadbado loo rogo toddoba boqol iyo kontonku waa imisa toddoba gadbadood wey oo mint konton kiilooya ayuunba isaga ku waajibaysa intaa hadday ka yar tahay afar iyo toban waxa weeyaan ha shan iyo toban gadbadood wey shan iyo toban gadbadood weeyaan shan iyo toban gadbadood markay gaadho ayuunba isaga ku waajibaysa halkaynu ka keenay khamsatu awsuq halka wasaq waxaynu nihi waa lixdan saac lixdankaa shanta inoogu dhufo waa saddex boqol saddex boqol oo saac waa imise kiilo halka saac imise kiilo bu ah laba iyo bar ku dhufo waa toddoba boqol iyo konton kiilo oo u dhigma shan iyo toban gadbadood waay wayuctabaru tamran aw zabiiban in tatamara aw tazababa wayuctabaru waxaa la shardiyaa ama loo eegi buluuquhu inuu gaadho raashinku khamsata awsuqin inuu gaadho xaalata kowniya xaalo u yahay tamran taasoo dhan waynu qadarayna la soco aw zabiiban xaalo uu yahay inta tamara hadduu yahay mid midha noqda mid timir noqda oo timirnimo gaadha aw tazababa hadduu cinab yahay hadduu yahay mid sabiibooba marka goorma ayaa khamsatu awsuq inuu noqdo loo shardiya ila xaaladuu maraya oo timirtii mar waa rutab xaalado kala kasii dambeeya halka ugu dambeysee ay gaadhaa waa xaalatu tamr markaa ay dhadheen biyuhu ay ka baxaan rutabnimada iyo waxa ay dhaaftay waxaa loo yaqaano zabiibtuna xaaladay soo martaa mar waa midhaha hugurka mar waa cinab bislaaday mar zabiib bay noqotaa biyihii baa ka baxo way dhadhaa marka xaaladda la leeyahy waa inuu khamsatu awsuq noqdaa waa xaaladee ila isaka horta goormay ku waajibtaa dee marka bisaylku ka muuqdo cinabkii mar hadduu bisayl ka muuqdo sekadii way ku waajibta goormaa laga bixinayaa oo in la bixiyaa ay waajibta waa masale kale taas xaalat lwujuub iyo xaalat ladaa laba masale kaleyi see kaa khaldamay baashan la dhaa timirta goorma isaga ku waajibtaa mar haddii bisaylka uu ka muuqdo sekadu way ku waajibaysa markaa khamsatu awsuq goormaa la rabaa inay noqoto waa markay timirtay xaaladaha kaleo dhan ay soo dhaaftay oo xaalatu kamaalihaa alakhiira xaaladda dhamaystirankeeda u dambeeya waa inay khamsatu awsuq oo timira tahay waa inay khamsatu awsuq oo zabiiba tahay waxaa u daliila nabigu wuxuu leysa fi ma duuna khamsati awsuqin min atamri sadaqa xukumka wasfiga timir timirnimada ayuu nabigu alayh salatu salaam ku xidhay faاctabara awsaqa min atamr oo wasaqyada waxaa la rabaa inay gaadho iyada oo timira kan kale waa loo qiyaas qaadanaya labadaasi had jeraale isku meel bay maraan timirta iyo sabiibtu isku meel bay maraan ama cinabka iyo rubarku isku meel bay maraan markaa shardi buu dhigo wuxuu ihi inta tamara waa rutabku hadduu timiroobo xaaladda timirnimo u gaadho aw tazababa ama cinabku uu zabiiboobo xaaladda zabiibnimo uu gaadho markaasunbaa khamsatu awsaqu inay timir yihiin inay zabiib yihiin loo eegaya wa ilaa noocan timirta ahi xaaladda timirnimo mama gaadhaba ruabnimo mama dhaaftaba haddii la ishaado timireeya ruaba waa in lagu cuna hadi la ishado timireeya way xumaanaysaaba noocan cinabka ahi zabiib mama noqdoba waana noocyo jira lakin waa naadir ay lam yatatamar الruطbu walam yataزabab اlcinabu faruطban wacinaban ee yuctabaru buluuguhu khamsata awsuqin waxaa la shardiya inuu gaadho khamsata awsuq ruطban xaalo uu yahay ruطb wacinaban xaalo uu yahay yuusaqu ruطban wacinaban sekadii markaa maxaa lagu bixinayaa timir iyo zabiib baa la rabay in lagu bixiye kan aan gaadhin timirnimo iyo zabiibnimo khamsata awsuq oo ruaba oo cinaba mar hadduu gaadho sakaa ku waajibaysa waxaana lagu bixinayaa sekadiisii ruab iyo cinab baa lagu bixinaya waay waayo raashinku markuu xaalatulkamaal gaadho ayaa sekada bixinteedu ay waajibtaa kana xaalatukmaalkiisi waa ruabnimadaas iyo maxay iyo cinabnimadaas walxabu uu ihi kaasi waa midhihii walxabu buu yihi raashinkiina yuctabaru waxaa la shardiyi buluugu khamsata awsuq shan wasaq inuu gaadho musafan xaalowiya mid laga sifeeyey min tibnihi mid laga sifeeyey waxa weeyaan dahaadhkiisii laga sifeeyey wixii ku dahaadhnaa xaalo laga sifeeyey waa inuu gaadho khamsata awsuqin waayo dee dahaadhku sakawi maaha wax saka ay ku waajibtay maaha waxaa sakadu ay ku waajibtay waa midhaha ama raashinka weeye omadukira buu ihi wixii la kaydsado fii qishrihi isaga oo dahaadhkiisa ku jira kal arusi waa sida beriiski oo kale iyo walcalasi iyo calaska waa nooc qamadida ka mida way noo socotahay fa casharatu awsuqin waxa weeyaan saka waxay ku waajibi toban wasaq marka uu gaadho a oo shan waxaa la xisaabin doonaa qishrigaa lagu ilaalinaya qoloftaa lagu ilaalinaya shan la xisaabin shanta kalena raashin ahaan baa la xisaabin doonaa qishriga la sheegayaana ka sare maaha beriiska marka laga hadlayo waa ka hoose oo laba dahaadh buu leeyahy markaa ka sare lama eegayo ka hoose wey marka hadduu yahay raashinkani mid qoloftiisa lagu kaydiyo haddii qoloftaa laga saaro uu xumaanaya kayd geli maayo sidee loo ogaan karaa inuu khamsatu awsuqi uu gaadhay casharatu awsuq mar haddii la helo dahaadhkiisii wata markaa isaga ku waajibaysa dahaadhkiisa isagoo wata hadduu casharatu awsuq ka yar yahay isaga kuma waajibayso shan wasaq waxaad u tuurtaa qolofta iyo dahaadhka shanta kalena xaasilka raashinka ha noqoto waay walaa yukamalu lama dhamaystirayo jinsun jinsi lama dhamaystirayo bijinsin jinsi kale lagu dhamaystiri maayo raashinku dee jinsiyuu kale leeyahy heeddu waa jinsi arabikidu waa jinsi hadhuurku waa jinsi digirtu waa jinsi gooniya qamadidu waa jinsi gooniya timirtu waa jinsi sabiibtu waa jinsi ajnaas weeye jinsi kastaana lahu anwaac noociyuu sii leeyahy marka jinsi jinsi lagu dhamaystiri maayo la odhan maayo ninkani wuxuu hayaa arbacata awsuq oo timira iyo hal wasaq oo zabiiba isugu daro waa sanka ku waajibtay la odhan maayo waayo waa laba jinsi oo kala duwan taas iyadu waaba bilijmaac timir iyo zabiib inaan la isku buuxinayn xagga nisaabka iyadu khilaafba male ibnulmundir baa soo naqilay alxinta iyo ashaciir heedda iyo qamadida ma la ysku buuxinayaa xagga nisaabeynsiga goysaar marka la eegayo iyo cadaska iyo xumuska iyo waxyaabahaas iyadoo ijmac kuma sugnaa dee khilaaf baa ku jira laakiin sidaa culimadu u badan yihiin raajixabaa sidaasa imaam maalik iyo riwaaya can imaam axmed waxay leedahay waa la isku buuxinayaa bay leedahay waxa ay qamadida iyo heedda iyo kuwa cadaska iyo waa la isku buuxinayaa bay leedahay laakiin kuwa lagu ijmaacay ayuun baa looga qiyaas qaadanaya midda kale waa laba jinsi oo kala duwan sida aan la isugu buuxin xoolaha geel iyo lo waa laba jinsi oo kala duwan meel la isku buuxiya marka nisaab tahay oo maya raashinkii kale jinsi duwanaa la isku buuxin maayo wayudamu waa loo geenayaa annoocu noocii ila nouci noocii kale isku jinsiga ahayn oo tusaale ahaan dee timirtu waa hal jinsi laakiin anwaac bay leedahay waxaa jirta albarni baa jirta asukari baa jirta caj waa jirta noocyada mid walba inuu gooni nisaab u gaadho shardi maahe noocyada waa la isku daraya waayo jinsi quri kasoo wada jeeda sabiibtu waa saasoo kale oo anwaac oo cinabku mid aswada iyo mid axmara iyo mid akhdara iyo mid waaweyn iyo mid dhanaan iyo mid macaanintaba uu leeyahy laakiin waa anwaac jinsi qura kasoo wada jeedo waa la isku dari heedii noocyay leedahay noocyadeedaas oo dhan waa la isku xisaabin marka sagagoys in inta la eegayo wakadalika qamadidii wayukhriju wuu bixinayaa min kullin noocii la arkaba biqistihi bimacnaa qiimihiisa ayuu kaga bixinayaa ama qeybtiisa kusoo agaaga ayuu kaga bixinayaa tusaalahaan timirtiisii waa laba nooc waa barni iyo sukari tusaale ama majduul barni iyo majduul labadaa nooc weeye labadii nooc hadday siman yihiin boqol kiiba konton inta uu bixinaya wuxuu ka dhigi barni boqol kiiba konton kale muxuu ka dhigi doonaa majduul ama sukaride ama cajwadhe taad garanaysa aduu ku tusaaleyso hadday kala badan yihiinna mid walba biqistihi oo tusaale ahaan cajwadu waa saddex meelood majduulkuna waa hal meel sekadiina saasun bay noqon oo hal meel afar meelood oo meella sekada wuxuu ka dhigi doonaa majduul saddex meelood kale caj buu ka dhigi doonaa markaa biqisti taasu uga jeedaa fa in casura hadduu arrinkaasi adkaado oo anwaacdii baa fara badan nooc walbana in yar baa ka soo gooday oo hadday doonto kelideedaan sekaba noqon ahayn ama intii ay ahayd aan aan aan seke aan uga go ahayn ukhrija alwasatu nooca dhexdhexaadka ah ee nooca u sarreeya u sitan aan ahayn nooca u hooseeyana aan ahayn ayaa sekadii lagu bixin doonaa ricaayatan liljaanibeyni nooca fuqarada waa la ilaalin nooca u liita xagga fuqarada waa la ilaalin oo nooca u liita lagu bixin maayo oo ilahi ba hi walaa tayamamu alkhabiida minhu tunfiquun nooca u qaalisan ee u qiimo badanna lagu bixin maayo dadka timirta labaa la ilaalinayaayo wa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim baa ayaa meesha taala taladaa nabigu alayh isalatu salaam uu bixiyey wayudamu waa lagu darayaa buu ihi alcalasu qamadida magacaa leh ee alcalas la idhaahdo ila alxintati baa lagu darayaa xintada ayaa lagu darayaa qamadida kalaa lagu darayaa liannahu maxaa yeelay calasku nawcun weeye oo minhaa xintada iyo qamadida ka mida markaa halkii dahaarhba laba xaba ama ka badan baa ku jira qamadida kale taasay kaga duwantah calasku mar haddii ay tahay nooc markaa iyadii kamida waa lagu darayaa xabataani aw halaain baa kimaamkiiba halkii dahaarhba waxa weyaan ku wada jira wasultu buu ihi midhaha sultiga la idhaahdaa jinsun waa jinsi oo mustaqilun madax banaan wa qiila waxa ihi shaciirun waa heed waqiila waxaa ihi xintatun waa qamadi marka haddii la idhahdo waa heedee heedda waa lagu buuxinaya xagga nisaab haddii waa qamadina qamadida lagu buuxinaya haddii la idhahdo waa jinsi madax banaana isma buuxiyaan iyadana nisaabkeeda loo egi kuwa kale nisaabkooda loo egi doona saasay noqonaysaa sulti maxaa khilaafka geliyay haddaba sulti dhinaca wuxuu ka shabahaa shaciirta oo heed heedda ah dhinacna xintado qabdida buu ka shabaha marka la eego xagga buruudatu dabciga inuu dabcigiisu qabow yahay heed buu ka shabahaa marka la eego xagga lownka iyo malmaska midabka iyo taabashadana xintuu ka shabaha marka labadii midba shabah buu ka wata mar haddii labadii midba shabah uu ka wato dee infarada biabcin dabci isaga u gaara oo labadii dabci labadaasi kala lahaayeen midba wax ka ah ayuu yeeshay uu la gooni noqday wa saara aslan bira'si markaas mid sidiisa u madax banaan buu noqday sababtu markaa waa taas walaa yudamu hamaru caamin wazarcu ilaa aakhara allahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed